بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب السادس باب كلحات في سجود السهو sahwigii sujuuddiisii dhexdiisa ku saabsan yahay iyo watilaawa tilaawadii iyo akhrisintii qur-aanka la akrinaayay sujuuddiisii ayay ku saabsan yahay iyo washukri shukrigii ilaahay loo shukrinaqaayay sujuuddiisii ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masalooyin oo lix ah albaab asaadis baabka lixaad fii sujuudi sahwi halmaankii sujuuddiisii dhexdiisa ku saabsan yahay haddii waxaa la ilaawo salaada ka mid ah ilow loo sameeyo ama looga tago sujuuddii la sameynaayay iyo tilaawa tilaawadii akhrisantii sujuuddii loo sujuudaayay iyo washukri shukrigii sujuuddiisii intaas ayuu ku saabsan yahay baabkan wa fiihi fii hada albaabi baabkan dhexdiisa ku sugnaaday masaa'ilu masilooyin waaye tiradoodiina isagaa sheegi doona waa lix masilo almasalatu luulaa masalada koowaad fii mashruuciyati sujuudi sahwi sahwigii sujuuddiisii mashruucnimadeedii dhexdiisa ku saabsan yahay iyo wa asbaabuhu ama asbaabihii asbaabtii sujuudka sahowka kaensanaysay ayay ku saabsan tahay masalada sujuudda sahw inuu mashruuc yahay oo la sharciyeeyey iyo asagu keligiis ma imaanayee sababa kaansanayso oo sababta kaansanayso ayay ku saabsan tahay masaladana almasalatu aluulaa fii mashruuciyati sujuudi sahwi sahwgii hilmaankii sujuuddiisii sujuuddaasi mashruucnimadeeda dhexdeeda ku saabsan tahay ku saabsan yahay ay ku saabsan tahay iyo wa asbaabihi wa fii asbaabihi asbaabi sujuudi sahwi sujuudi sahwgi asbaabtiisii wa jamcu sababen asbaab sababna waa la yidhahdaa maa yatawasalu bihi ilaa ayrihi maa yatawasalu bihi ilaa ayrihi sababta keensanaysa waay wlmuraadu lajeedka waa bihi bisujuudi sahwi loola jeedo waxaa waaye asujuudu sujuud waay sujuudaasoo almadluubo la dalbaayo fii aakhiri salaati salaada aakhirkeed la dalbaayo waay jabran liajli jabrin waay kabitaan dartiisii loo dalbaayo linaqsin nuqsaan lagu kabaayo naqsigaasoo fiihaa fi salaati salaada dhexdeedii kusoo xasilay aw ziyaadatin liajli ziyaada ziyaada darteed loo kabaayo aw amase shakin liajli shakin shaki dartiisii ku yimaaday oo dhacay waa salaada dhexdeeda waa kabitaan maxaa la kabayaa naqsi ama ziyaado dartiisii ayaa loo sameynayaa salaadii wax lagu ziyaadiyey ama shaki dartiisii salaadii dhexdeeda waxa laga shakeeyey saddexdaasi darteeda ayaa loo dalbayaa sujuudda loo dalbaaye ayaa laga wadaa meeshaan wa sujuudu sahwi sahwka sujuudiisii mashruucun waaye mid la sharceeyo liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi wacala alihi wasalama idaa nasiya axadukum axadkiin haddii ilaawo falyasjud ha sujuudo sajdateyni laba sujuudood waay hal ma aha laba le waay labana lagama badiyo laba keligeedii waayo dhowr jeer haddii soo noqnoqoto hadda laba le waay walmusaqaru laa yusaqaru walificlihi iyo nebiga ficilkiisa u daliila kaas qowlkiisa u ahaa iyo walificlihi ficli nebiyi nebiga ficilkiisa u daliila sala allahu calayh waala alihi wasalama kamaa sada sayatii bayaanuhu bayaanumaa maaga caddayntiisii bas imaan doono waqad ajmaca waxay isku waafageen ahlulcilmi cilmiga dadkiisii calaa mashruuciyati sujuudi sahwi sahwigii sujuuddiisii mashruucnimadeeda korkeed ayay isku waafaqsan yihiin dhammaan wax khilaafa kuma taaga wa asbaabuhu asbaabtiisiina halaaatun saddex waay aziyaadatu in lale wax la ziyaadiyo wanaqasu in nuqsaan la sameeyo washaku ishak saddexdaas wax ka badan maaha asbaabta keensanaysan saddexdaas day waay imaa inay tahay ziyaado fi salaa imaa inay tahay naqsi fi salaa ama inay tahay shaki fi salaa anaa dhacay almasalatu athaaniyatu masalada labaad mataa goorta yajibu waajibayaa goortee waajibaya waay yajibu wuxuu waajibayaa sujuudu sahwi sahwkii sujuudiisi limaa kii daraadiisa u waajibayaa ya'tii imaan doon waay yajibu waa waajibayaa sujuudu sahwi sahwi sujuudiisi sujuudkiisii waa waajibayaa lima liajli maa kii daraaddiisa u waajibayaa ya'tii huwa maaga imaan doono kow idaa zaada musallihii haddii ziyaadiyo waay ficlan ficil ziyaadiyo ficlan maxaa bahay qawlan sujuusahu ma laha ziyaadadii ziyaadiyo qowl sujuusahu ma laha ficlan ficil haddii ziyaadiyo waayo ficilkaasoo min jinsi salaati salaada jinsigeeda ka mid a waay sida ka an yaziida waa inuu ziyaadiyo shaqsigii dukanaayay rukuucan rukuuc waay aw amase sujuudan sujuuda ziyaadiyey aw amase qiyaaman qiyaama ziyaadiyey istaag aw amase qucuudan firdha ayuu ziyaadiyey walow qadra jalsat istiraaxa walow qadra qadra mansuub waaye maxaa loo nasbiyey bacda loo intika qadran waa nasb mansuub aawe caamilkiisi kaana he kaana meesha ka tumaya see loo ogyahay kaana meesha ka tumta yaa kuu sheegay ya bacda low kaana macal isimkeed in la adayfe waa jawaaz fi lugat اlcarab saxiix waayahay walow qadara jalsat اlistiraaxati raaxaysigii fadhigiisii qadarkeedaba ha la ekaadee kee waaye rukuucii la ziyaadiyey ama sujuudkii la ziyaadiyey ama qiyaamkii la ziyaadiyey ama qucuudkii la ziyaadiyey walow qadara jalsat اlistiraaxati ha la ekaadee hee wuxuu keensanayaa haddii marba la ziyaadiyo sujuudusa waa keensanaya jalsat istiraaxa deg adiga xaggee ku jirtaa raaxaysigii fadhigiisii xaggee ku jiraa oo salaada dhexdeeda maamee laiska raaxaysanaya laiska fadhiisanaya ku jirta hee ma same haddaad garan wayso ma samaynaysaa soo ma mataqaanaa markee me goorma hataadka dambe hataadka dambe saas loo fadhiisanaya jils jils jilsa istiraal dhaamaa miya hay aadam he ya laba rakaca intay udhehaysaa markii rakacada labaad ka soo istaagaysa oo taxiyaadkaa ya xaggee waay rakaad koowaad minta ka baxdo rakaad koowaad xaggee ku dhammaanaysa laba sujuud hore la timaaday sujuuddii labaada la timaaday sujuuddii labaad marka kasoo toosto oo rakacaddii koowaadna la joogo oo aad rabto in taagaaddii labaad inaad u istaagdo markaas waay in yar la fadhiisanayo xaggee lagu fadhiisanaa lugta bidaxda toban rag loo fadhiisto saas intii hore las fadhiisanaya fadhigaasi oo jalsatul istiraaxa loo yaqaano rakcadda koowaad iyo waxaa imaanaya rakcadda koowaad lama imaana iyo tan hadday tahay salaada rubaaciya midda afaraad markii loo istaagayo sooma waay ya tawrog miya he itraashkee way ha saas way ahsanta tiraashkii loo fadhiisanayo tawarraq maaha ayib idoo kaan marka sakaacadda afaraad loo istaagi rabo tan saddexaad laga istaagaayo iyo tan koowaad markii laga istaagaayo ameelahasa ku jiraa jalsat listiraaxa walow qadara jalsat listiraaxati ba ha ahaadee midkii la siyaadinaayo lixadiidi ibni mascuudin abu daliila radia allahu canhu sallaa bina arasuula na dukiisiyey sala allahu calayhi wala alihi wasalama khamsan shan ragcadood falama intafala markii ka gadoomay oo ka baxay min asalaati salaada xaggeeduusa ka baxayba tawashwasha alqowmu dadkii way isla hadleen baynahum dhexdoodii waayo tashwiisha isku furan tawashwasha alinsaanu ee alqowm qowmkii ayaa tawashusheen oo isla hadleen baynahum dhexdoodii way tawashus number laba fiiri wayuqaalu bisiini lmuhmalan waa la akrinayaa sidee way tawaswas alqowm walwashwashatuna sawtun od waayo fi likhtilaaqi laisku dardarayo qofka qofka la hadlayo kan kan ka la hadlayo dadka isma dhegaysanayaan waa isla hadhadlayaan kaasaa la yidhahdaa tawashwasha falama ntafala ay falama insarafa wa intafalana waa insarafa falama intafala markii asaga ka baxay min asalaati salaada xaggeeda ka gadoomayna tawashwasha alqowma qoomkii ayaa isla hadleen baynahum dhexdoodii faqaala nabigi wuxuu dhahay maa sha'nakum war maxaas ku hadlahadlaysaan shanigiin muxuu yahay maxaa dhacay see wax u jiraan faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow hal ziida ma la ziyaadiyey fii salaati salaada dhexdeeda shay-on inkaas shay waa marfuuc sabab ya ha anikaas ya shay maha waa marfuuc maxaa dhacay ma naayb lfaacil a ficilkiis ziida ahsant baarak allah hal ziida ma la ziyaadiyey fii salaadi dhexda shay-un shay la ziyaadiyey ma jiraa oo shanna dukatay see wax u jiraan waaye oo maama wax maa lagu daray waaye qof kale markii ahaa mal raci laha mal raci lahaa maya nebiga laakiin saabta maxay u raaceen way ogaayeene haeen lagu daray loo waxyooday shan laga dhigay ka cabsanayaan waa iska raaceen laakiin qof hadda jooga mal raacaya lama raaco laguma raaco ziyaado imaam marna laguma raaco ziyaadad ila imaado marna laguma raaco haddaad rag ku raacdid halis waay salaadaada waa ba- waa jabaysaa adigoo og haddaad ilaawsan tahay si asigoo u ilaaway oo kale dhib ma laha lakin adigoo og kuma raacayso ziyaado mutaabacatu lma'muumi waajibatu ma shaqaynayso markaas waa mufaaraqa waajiba markaas mufaaraqadiisa waajiba faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allahi hal ziida fi salaati shay-un qaala nagu nabigi wuxuu dhahay laa maya qaaluu waxay dhaheen fa innaka adi hadibe sallayta waxaad dukutay khamsan shanaad dukutay fantafala nebigu waa godoomay fantafala ee insarafa warajaca ilaa ila alqiblati waay saa hoos dhaqanka saddex ee insarafa waa godoomay warajaca waa laabtay intee u laabtay ila alqiblati dee waxba u dhiman wuxuu rabaa inuu sujuud sahw la yimaado waay fasajada waa sujuuday sajidatayn laba sujuudood uma kadib sallama waa salaam nagsay uma kadib qaala wuxuu dhahay inamaa in kale ma ahane ana aniga nimi ahow basharun aan ahay bani aadam milukum idinka oo kale ah ansaawaay idinka oo kale see ku yahay ansaawaay waan ilaawaya laga wada mooyaane darajadiisii iyo sharaftiisii lamid maaha dadka oo kale ansaa waan ilaawayaa kamaa sida tansowna aad u ilowdaan faidaa nasiya axadukum axadkii markii ilaawo waa yahay bani aadamka waa ilaawayaahe falyasjuda sujuudo sajdatayni waay hadda sababku maxaa waay meeshaan ziyaado soo maaha rugna dhana la ziyaadiyey faidaa culima ama faidaa calima huwa musallihii haddii uu ogaado biziyaadati ziyaadada uu ogaado wahuwa walaal huwa asagana fi salaati salaada ku dhex jiro wajaba waxaa waajiba calayhi dushiisii musallihii aljuluusu fardhi ayaa waajib ah xaala cilmihi markii uu ogaadaba in wax ziyaaday waa ogaaday isla markaas waxa la rabaa inuu fadhiisto waay mar allaale markii uu ogaado inuu fadhiisto waay walow kaan xataa low kaana haba ha ahaadee fii asnaa'i rukuuci waay rukuuca dhexdiisaba ha ku jiree waxa ogaaday rukuucaan asiga ku jiro inay tahay inay tahay rakcad hee shanaad ma wada may waa fadhiisanaan leh bas rukuuca ma bijiribe maxaa yeelay liannahu musallahaasi low istamara haddii asiga sii daa'imo sii wado fi ziyaadati ziyaadada dhexdeed sii wado maca cilmihi ogaantiisii lala qabo ogaalkiisii lazaada wuxuu noqonayaa mid ziyaadiyey fi salaati salaada dhexdeeda shay-an ku daray camdan kas wahaadaa kan salaada in kas loo ziyaadiyana laa yajuusu ma banaana bal hee waaba ku baraysaaba labo aw mase sallama sababkii labaad waay sababkii hormo ah idaa zaada ficlan min jinsi salaati buu ahaa labo sababta keensanaysa waxaa waaye aw sallama ama waa salaama nagsaday qabla itimaami salaatihi ama sala salaadiisii taamyeeladeedii ka hor waay ayadoo salaaddii u dhiman tahay saddex rakacadooda laga rabay labada dukuday waaba salaama nagsadayba haddii saasay dhacdo haya maxaa la imaanaya sujuud sahw dhow ragcaddin waa dhimaana kadib u sujusoo dhimaana lixadiidi ibni lixadiidi cimraan ibni xusein ayaa u daliila radia allahu canhu qaala inuu dhahay sallama rasuulu llaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama rasuulka alla salaam nagsaday fii halaati rakacaatin saddex rakcadood gudahooda ay ku salaam nagsaday min alcasri casr ah maxaa la rabay asarka in la dugdo afar waa marka saddex markii uu dhammaystayba waa salaam nagsaday maxaa u dhiman hal rakacad uma kadib qaama waa istaagay nebiga fadakala wuxuu galay alxujrata qowladiisii qowladiisi ayuu galay macnaha qolkiisuu galay faqaama rajulu nina istaagay rajulkaasoo basiidulyadayni gacmihiisii dhaadheer yihiin la yidhaahdo lyadayn faqaala wuxuu dhahay aqusidat isalaatu salaaddii miyaa la gaabiyey fakharaja nebiga waa soo baxay xadiidku waa dheeraa ma lama gaabinin si aan u malaynaayo lama gaabin xaqiiqatan ee waxna kama tagin si aan u malaynaayo faqaraja nebigu waa soo baxay warkii markii uu caddaadayba dadkii kala weydiiyey rasuulka allow dadka ninkan dulyad kama yaquulu dulyadayni xaqun markii u dhahay haay dhen ha saas waaye markaas waa soo baxay waa kana fasala rakaca duhur ahaydeen way sheegayaan xadiista qaar fasallaa waa tukaday nebiga rakacata rakacadiia tukaday allatii rakacadaasoo kaana uu ahaa nebigii uu ahaa maa laga wadaa oo ka tagay mid ka tagay ahaawa u dhimnayday uma kadibna sallama waay marka rakacadaasi labaad oo dhiman baaqaga ah markii loo loo la dukanaayo takbiirat lixraami wax lama lama imaanayo waa la istaaga meeshii le laga bilaaba uma kadib sallama waa salaam nafsay uma kadib sajada waa sujuuday sajadatay sahwi sahwkii labadiisii sujuuday uma kadibna sallama waa salaamnaysa saddex aw amase laxana waa in wax laxneeyo waayo laxana huwa musallihi inuu laxneeyo oo laxnan laxno laxnigaasoo yuxiilu huwa laxniga dhimaayo almacnaa macnihii dhimaayo waayo sahwan liajli sahwin ayaa u laxneeyey kas uma yeelin laakiin laxan uu ku sameeyey sahw dartiisa laxan u sameeyey lianna camdahu camda almusalli lianna camdahu camda laxni dheh laxniga uu qasditaankiisii loo qasdo yubtilu huwa wuxuu burinayaa asalaata waay haddii laxni loo qasto macnaha dhimaayo loo qasto salaad waa ku buraysaa laakiin isaga waa ku gafay sidaa daraaddeed ayaa laxni u keensaday fawajaba waxa waajibay markaasi sujuudu sahwi waa waajibayaa afar aw amase taraka wuxuu ku tagay waajiban waajib uu ku tagay laxniga marka maxaa waay ziyaada miya mise nuqsaan waay ziyaada lee soo hoosgalaysaa gaar gaara u tiriyay laakiin ziyaada lee soo hoosgalaysa laxna ziyaado waay ama macnu ka tagay nuqsaan waa soo galaysa dhinaca macnihii tusinaysa hadduu ka tagana nuqsaan waa soo galaysa afar oo amase taraka wuxuu ka tagay ninkii waajiban uu ka tagay qofkii dukanaya waajib uu ka tagayba waajib ayuu ka tagay katagitaankii leysii faahfaahinaya mooyaane saddex le asbaabtiisii intan faahfaahintan intii hore ay soo hoosgalayaan أو مثلا ترك وحكو تغي واجبا أو كتغي هدي واجب كتغنا سجود سوى الإمانة لحديث ابن ب... لحديث ابن بحينة ابن بحينة حديث كيسي مقعيس هدول ابن بحينة ويل حديث كيسي وي بحينة ويل بحينة نينو من نقوى ويل ميا بحينة ويل ميا يا يا أبوي أبو ميا بحينة nin waay saasaa buxayne buxayna cabdullaahi nin waay laakin buxayne ma waay nina hooyadiis waay ya hooyadiis miya saas cabdullahi buxayne hooyadiis waay aaba nool dheeda laakin hooyad waay hooyadiis waay qaala wuxuu dhahay markaa sallaa lanaa ay sallaa binaa rasuulu llaahi waay lanaa iyo binaa maxay maxay ku kala duwan yihiin lanaa noo waa noo dukuday waay waana dugjiyey waay idan lam bimacnaa ba waay sallaa lanaa ay binaa waa waana dukiisiyey rasuulu llaahi sala allahu alayh waala ali wasalama rakaatayni laba rakadood oo min bacdi salawaati salaadooyinka qaar ka mid ah uma kadib qaama waa istaagay falam yajlis ma fadhiisinin waay falam yajlis yacni taraka tashahud alawala hoos ku leeyahay waay fatahaadkii hore uu ka tagay faqaama annaasu dadkiin way istaageen macahu nebiga maciisii falamaa qadaa markii faaruqay gutay salaatahu salaadiisii oo wanadarnaa anagana aan sugayno aan fiirinay maaha sugitaan waay wanadarnaa anagana aan sugayno tasliimahu tasliima nabiyi nebiga salaam naqsigiisii kabbara waaba kibaartayba qabla tasliimi salaam naqsigii kahor fasajada waa sujuuday sajdatayni wa huwa walaal waa isagana jaalisun fadhiyo uma kadibna sallama waa salaam naqsigii habata waa sugnaaday haadaa kan hee oo waajib in sujuudu sahw loola yimaado ah bilkhabari khabar ayaa ku sugnaaday fii man qof dhexdiisii oo taraka ka tagay tashahud alawsata ka tagay waay awsat wuxuu ula jeedaa midka hore la ula jeedaa fayuqaas waxaa loo qiyaasanayaa calayhi kan tashahudkan dushiisii hee saa'iru lwaajibaati waajibaadka intoodii kalena kana loo qiyaasanayaa atayaadka hore waajib miyaa ama surugni waay waa soo marnay ya waajib waay juluuskiisina waajib le waay idan kan haddii laga tagay sujuudu sahw nebiga ula yimaaday waajibaadka kalena yuqaasu calayhi ma jeedaa waa loo qiyaasanaya sida ka tarki tasbiixi tasbiixiga ka tagataankiisa oo kale fi rukuuci subxaana rabbi alcadiimi haddaad ka tagto hee waxaa laga rabaa sujuudu sahw wasujuudi iyo ka tasbiixi sujuudi waay subxaana rabbi alaclaa haddaad ka tagto kii hor muxuu aha cadiimin rukuuc soo ma aclaana sujuudi waay haddaad ka tagto waajib waa ka tagtay waxaa laga rabaa sujuudu sahwi iyo wa qowlihi wa ka qowlihi qowli lmusali musaliga qowlkiisii waay bayna sajdatayni waay labada sujuudood ee dhexdood ku qoolaaye muxuu dhahaye rabbi kfir lii haddii laga taganayana waajib way soo ma waxaa la rabaa sujuudu sahwi watakbiiraat alintiqaali guurguuritaankii takbiirooyinkiisa ka tagitaankeedana hee haddaad ka tagto sujuudu sawa laga rabaa allahu akbar markaad soo rukuucayso haddaad ka tagto sujuud sawa laga rabaa allahu akbar markii aad sujuuda kasoo toosayso aad dhehaysan haddaad ka tagto intiqaalaadkii o dhan hayra takbiirat alixraam kasoo reeb inta kale mid kas waxay leedahay haddaad ka tagto sujuud asahwi maxaa dhahay waajib waay waajibna daliilkiisi waa soo martay tashahud alawal ayaa looga qiyaasanayaa dhahay saxiix shan wayajibu waxaa waajibayaa sujuudu sahwi sahwkii sujuudiisa ayaa waajibaya idaa goortii shaka musalihii shakiyo fii cadadi rakacaati rakacadooyinkii tiradoodii way ku shakiyo falam yadri garan waayo kam sallaa wixii dukaday kam sallaa iminsu dukaday hadduu garan waayo wadalika niyahu kaana ahnaa'a salaati waay salaada ee dhexdeeda waay bacda salaati shaki saamayn mu leeyahay maya kasoo qaad ma laha maxaa yeelay liannahu ninkaasi addaa waa gutay juz-an waay juz ayaa gutay oo min salaatihi salaadiis ka mid ah mutaradidan haalaya asagoo shakiisan juz salaada ka mid ah ayaa wuxuu ninkan gutay asagoo ka shakiisan waay liannahu musallihii addaa wuxuu gutay juzan qayb oo min salaatihi salaadiisi ka mid ah mutaradidan haalaya asagoo shakiisan fii kownihi juskaas ahaanshihiisii minha salaad inuu ka mid yahay iska shakiisan yahay oo amase zaa'idan inuu yahay mid ka siyaadsan calayha salaad dusheeda ka siyaadsan inuu yahay ka shakiisan yahay oo sameeyey soo ma haddii marka saasuu sameeya dee waxaa laga rabaa sujuud sahwa fa dacufat waxaa daciiftay marka niyatu niyadii waa daciifaysaa niyadii la daciiftay marka waxaa la rabaa inuu la kabo la xoojiyo ayaa la rabaa waxtaajat waxay u baahatay waatan basagab sheegay waxtaajat hiya nidi waxay u baahatay liljabri way kabitaan bisujuudi lagu kabo way licumuumi xadiidi abi hurayrata umuumkiisa daliil waa radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu alayh waala alihi wasalam qaala wuxuu dhahay ina axadakum niminyahow axadkiini idaa qaama haddii uu istaago yusallii haal uu yahay mid dukanaayo jaa-a waxaa imaanaya hu ninkaas axadkii ashayaanu shaydaan oo imaana falabasa waa dheexaya caleyhi adkii dushiisa oo dheexayaa waaye ninkan saas waxaa u galay magaciis ninaan loo diray sooma weli ma keenin ooma ma keenay ma keenay horta m malagu sugaaya weli waa lagaa sugaa sooma ma sheegtay khinser mu ah kiyo xataa laa yadri ilaa asaga garan waayo kam imise sallaa dukaday waayo ayaa dheexayaa warka xataa ilaa yadri xataa laa yadri ilaa garan waayo axadkii kam imise sallaa dukaday faidaa wajada markii helo axadkii faidaa wajada haddii uu helo daalika kaas oo shakigaas axadakum axadkiini hee falyasjud sajdatain ha sujuudo wawa walaalu asagana jaalisun fadhiyo sujuudo waayo وهو في هذه الحالة وهو مصليه في هذه الحالة حالة دحدة في هذه تندحدة تصل حالة أه بين أمرين لبا أرمود أيو ميت كم دولة دحدة يهي إما أن يكون الشك الشك إنه يهي بدون ترجيح ترجيح الآن لأحد الاحتمالين لبا احتمال ميت كم أسقو أن رجحينين إنه نقضه saan miyaa ama saan waaye ayaa waa u siman tahay saan waaye uma badna qalbigiisii fa fii haadihi tan tarjiix la-aantana dhexdeeda alxaalati ah fa fii haadihi tan dhexdeeda taasoo alxaalati xaaladana xaaladan tarjiix la-aantan ah qofka haddii ku sugan yahay yaakudu wuxuu qaadanayaa bilaqali midka ugu yar wayabni wuu dhisayaa calayhi alalaqali waaye kii yaraa ku dhisayaa tarjiix ma hayo muxuu samaynayaa hee banaa على اليقين وهو الأقل واي ويسجده السجود للسهو والسجود لقوله أودر إلى صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم مركب شك في صلاته صلاته سكشك يودع هذا فلم يدري كلام وايو كم صلى يمس دكتي ثلاثة مئة أم أربعا فليطرح حتورو الشك الشك حتورو ميل مراجع سنة حتورو وليبني حدث على ما كي دوشي سكرسو استيقان أسري يجنسين هاي ما هو كان يسري يجنسين يمر أقل كواي سدع مئة مس لبا واي أيوك شكي محو قبسنا laba waaye meel uma raajaxayna noqonin meel tarjiix u hayaan ma laha danigiisin meelba uma badna laba miya rakcaddan rakcaddii labaad miya niyaho ama tii saddexaad waay muxuu qabanaa tii labaad waay tii labaad miya ama tii koowaad waay muxuu qabanaa tii koowaad mar walba tii hee yara qabsanaya uma kadib yasjud ha sajuudo sajdatayn laba sujuudood qabla an yusalima salaamo nagsigiisii ka hor waay amaa idaa qalaba haddii qaalib noqdo calaa dannihi danni laxadi axadkii dannigiisi ama musallihii dannigiis korkiis hee haddii qaalib yahay oo watarajaxa raajax noqdo axadulixtimaalayni labadii ixtimaal midkoodii u raajax noqdo fainahu musallihii yacmalu wuu ku camal falayaa bihi biaxad alixtimaalayni raajax noqday ama bihi bidanni bidanni wa bihi bidannihi dheh dannigiisi kii u raajax nahaa ayaa ku camal falaya markaas meela u badan yahay wuxuu u badan yahay inay laba tahay labadu qabanaa wuxuu u badan yahay inay saddex tahay wuxuu qabanaa saddexdii waay wayabni waa dhisaya calayhi danigaas dushiisa ku dhisa wayasjudu sajdatayni sujuda lisahwi liqowlihi abu dalila sal allahu alayh wala alihi wasalama fii man qof dhexdiisii u dhahay shaka shakiyey wataradada noqnoqday falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sida sawaabka ah uma kadib liyatima hatam yeelo calayhi sawaabkii dushiisii ay cala taxri waay ama calayhi cala taxri dheh عليه التحري دوشيسي هكو هتام يلو أي على التحري ويددالك فما كدو ليسلم حسلام نصده فما ليسجد السجود سجدتين بعد أن يسلم مركي سلام نصده قدا سيده ساوكي قول حكي لقينا بعد السلام عليكم مرك حيو بدن تاين الزيادة تهي سوما هدي شكك سمينيهن سجود سوا حكي دعا قبل السلام سوما هدي شكك meel u badan yahay danigiis raajaxana sujuuso goorma dhaca bacda salaam waxaa laga baqaa inay salaadii ziyaado ay noqoto shan ay noqoto ka baqaa ziyaado ziyaado laguma daro he waa salaam wanaagsanaya markaasa la imaanaa almasalatu thalithatu misli saddexaad mataa goorta yusanu la sunaynayaa sujuudu sahwkii mataa yajibu waa soo marnay he mataa yusanu haddana sujuud sahw marna waa waajib marna he waa sunno mar wuxuu noqonayaa waajib marna sunno waay markii waajib noqonaya waa soo marnay oo hee imas jeer ahaa shan soo ma shan jeer meeshaana waa waa sunno waay waajib maaha marka fiiri almasalatu thalithatu masale saddexaad mataa goorta yusanu huwa la sunaynayaa sujuudu sahwki yusanu waxaa la sunayaa sujuudu sahwi sahwki sujuudiisi idaa goortee la sunaynayaa ataa asaga oo furla imaaday biqowlin qool qolkastoo mashruucin waay yusanu sujuudu sahwi sahwkii sujuudiisii waa mid la sunaynayo waaye goormahe idaa ataa huwa musalihi haddii la imaado biqowlin qool qoolkaasoo mashruucin la sharciyeeyey samayntiisi xagee kula imaanahe fii gayri maxallihi qoolkaas booskiis ma ahane boos kale booskii qoolkaas iska lahaa ma ahane boos kale ayaa kula yimaaday sidiisii horta qolkan salaada dhexdeeda waa mashruuc laakiin meesha asaga kula imaaday booskiis ma aha boos kale leeyahay takbiirt maxay leedahay boos samee lahu maxay leedahay boos ataxiyaadka muxuu leeyahay boos faatada maxay leedahay boos mid kasta boosuu leeyahay soo maha dhammaantoodina waa mashruuc hadda intaan soo sheegay soo maha asagoo mashruuc asalkiisi ah boos asaga aan lahayn ayaa ma- maanta keentay adiga markay saasoo qool wey laakin ficil maaha markay saas samaysa maxaa samaynaysaa waa kan marka sahwan ayaa u yeelay me ula yimaaday sahwan ula yimaaday kas ma aha sahwan waay isagoo wax arkay waa istaagan yahay waxaa la rabay faatixadii ayuu akriyay kadib haddana wuxuu arkay ataxiyaatu lilaahi waasalawaat waa istaagan yahay ha sidaasi waay isagoo arkay sujuudsan subxaana rabbi alaclaa subxaana rabbi alaclaa alxamdu lilah rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim maliki yawm- isdhahay waa ilaaway soo ma waa dhici karta waayahay faatixadii in la akriyo salaada dhexdeeda waa mashruuc laakiin meeshana sujuudda ma laha iyada soo ma ataxiyaad waa mashruuc laakiin istaaga asaga ma laha boos kale waay boosuu leeyahay asagoo marka kii la raba inaad la timaadee kana keentay meeshii kaasa laga hadlaa fiiri marka sida kalgaraati oo kale waay ba akhrisan oo faatixadii waa la ama qur-aan kale fi rukuuci wax lagu akriyo rukuuc dhexdiisa qur-aan laguma akriyo waa la diiday nahya kusoo aroray soo ma sujuudda dhexdeedana in qur-aan lagu akriyo hee nahya kusoo aroray kalgaraati oo kale way akhrisantii oo fi rukuuci rukuuc dhexdiisa ahaatay wasujuudi sujuud dhexdeeda ahaatay way watashahudu watashahudi wakatashahudi ataxiyaadki oo kale way filqiyaami istaag dhexdiisa lagu akrinayo maca alityaani wada dhammaan intaana markii dikrigan lala imaanayo maca alityaani la imaatan ayadoo lala qabo bilqowli qowlkii lala imaanayo almashruuci la sharciyey fii dalika kaas dhexdiisa almawdici ah booskaasi kii loo sharciyeyn adigoo la timaaday haddana wax kale dheeri ah aad ku dartay la timaaday wa sida ka ayaa qaraa ninka inuu akriyo waayo kale waa musallihi dheh fi rukuuci rukuuc dhahdiisii inuu akriyo maca qowlihi asagoo dhahay lala qabo subxaana rabbi alcadiim asagoo dhahay bafaataana shee akhriyay markaas maxaa la samaynayaa sujuud sahwa laga rabaa waa sunno lixadiidi annabiya u daliila sal allahu alayhi wasalama idaa nasiya axadakum axadkii markii ilaawahe falyasjud ha sujuudo sajidatayni ninkan waxaan waxa u sameeyay ilow soo maha marba haddii waxa meeshan aan lahayn la keen keenay he su- sahwa ku dhacay haddii sahwli ku dhacayna sujuudu sahwa in la yimaado waa sunno waay qowl waay laakiin المسألة الرابعة مسألة أفراد موضعه موضع السجود السهوي إيه وصفته صفة السجود السهوي حقه بوسكي سيهي إيه قاب ما لو سجود إياه كو هرت موضعه هو بوسكي سيو لا ريب شك كم جر هرت أن الأحاديث أحاديث والأحاديث صورت سو أرورتي في موضع السجود السهوي كو سو أرورتي على قسمين لبا قيودان إتاي هرت شك كم جر لبا قيود واي أقول واي وخلاص مهمة قصينا فيه laa rayba niyo horta ogow shako kuma jiro ana alaxaadiida xaadiidoo warada soo aroortay fii mawdici sujuudi sahwi ku soo aroortay hee calaa qismayn inay tahay shako kuma jiro laba qiibood dushood kow qismun qismigo dalla wuxuu aa tusiinayaa wuxuu tusiinayaa dheh calaa mashruuciyatihi mashruuciyati sahwi ee sujuudi sahwi sujuud sahwi mashruucnimadeeda tusiinayaa calaa qa- qabla salaami inuu yahay axaadiidka qaar maxay tusinaysaa inay sujuudu sahwi uu dhacay qabla asalaam walqismu alaakharu qismo kalena dalla wuxuu tusinayaa calaa mashruuciyati mashruuciyati sujuudi saawi bacda salaami haddii soo maray dhammaantood soo maa haye walihaada saa daraaddeed qaala bacdu lmuxaqiqiina muxaqiqiinta qaar ka mid waxay dhaheen ina almusalliya ninka dukanaayo mukhayarun waaye mid khiyaar la siiyey in shaa haddii uu doono sajada waa sujuudaya qabla salaami oo mase bacdahu khiyaara leeyahay meeshii rabo waay mar walbana waa ansaha maxaa yeelay lianal xadiid axaadiista waradad waa soo aroortay hiya axaadiista bikala bikila alamrayni labada arrimood mid kasta waa ku soo aroortay falow sajada haddii sujuudo likulli lilkulli dheh falow sajada haddii sujuudo kii oo musallihii ahaa lilkulli dhammaan qabla salaami u sujuudo aw bacdahu bacda salaami jaaza ayay dhaheen sah waay culimada qaar ay saas qabaan qaala zuhriyu zuhri wuxuu dhahay dak maciis maxamed ibnu tadris maxamed ibnu muslim ibnu shihaab الزهري وحو دهاي ايه صحابي صحابي مين عاوز كذا كذا كذا كذا ايه يا تابعي واي كبيرة صغير ولا كبير واي كبير قول ما تابعي تابعي كبير لا هرت مصطلح هذا واسكي ما انا ليس اصول سقنا قول ما تابعي كبير كبير لا ان بدن اصحابته وحكمته انه كوريو دي كوريو عليه تابعي كبير واي صحيح waayahay Ee, marka wuxuu dhahay ninkaasi kaana aakhiru lamrayni labada arrin midka ugu dambe wuxuu ahaa ee assuju kaana aakhiru lamrayni labada arrimood mid ka mid ah ee kan ugu dambe kaana aakhiru lamrayni labadii arrimood kan ugu dambe wuxuu ahaa assujuuda sujuud u ahaa qabla assalaami yaa ka aqrinaa yaa ulijeeda marka nebiga ula jeeda nebiga alayhi salatu salaam waxa u dambeeye sujuud in la yeelo dhammaan qabla assalaam idan saasay qabaan culimo qaar waxay leeyihiin sidaas maahane waxaa loo fiirinayaa ziyaadad iyo nuqsaan mar walbo ziyaada qofkan la yimaaday assah sujuudu sahwi waa bacda assalaam nuqsaan marba haddii la yimaaday sujuudu sahwi waa qabla assalaam haddii shaki labadoodii ay sanaadaanna sujuud sahwi waa qabla assalaam haddii danigiis meel u badan yahayna sujuud sahwi waa haddii danigiis u badan yahay meelna sujuud sahwi waa bacda salaam taasna culimada qaar wala kala qaadayaan mala fahmi laba sif- sifatu sujuudi sahwi waaye sajidataani waay horta laba sujuudood waay kama badna halna ma aha laba waay sadaka sujuudi salaati oo kaleed waay yukabiru waa takbiirsanaya qofkii fi kulli sajidatin sajuud kasta dha sajida kasta dhexdeeda ee lisujuudi usuj- oo yukabiru dheh waa takbiirinayaa fi kulli sajdatin sujuud kasta dhexdeeda oo lisujuudi ayaa u takbiirsanaa waay walirafcina waa u takbiirsanaa minu min asujuudi laga soo toosaya wuxuu leeyahay takbiir ayuu leeyahay markii la ruku- la sujuudayana allahu akbar aldhaha markii lasoo toosayna allahu akbar aldhaha uma yusalimu kadibna waa salaamanaqsanaya wadahaba waxay ku tageen bacduhum culimmada qaar ka mid ah ilaa annahu ana almusalliya kii dukanaya oo sahw ku dhacay ee yatashahadu in ataxiyaadaayo idaa sajada markii u sujuudo lisahwi sahwa markii u sujuudo inuu ataxiyaad la imaanayo bacda salaami asalaamu calaykum asalaamu calaykum salaadii waa ka baxay kadib ee waa ataxiyaadaya saasaa soo aroortay maxaa u daliila waa kas liwuruudi dalika kaas soo arooritaankiisii waa kee ataxiyaad sujuudu sahw markii la salaamnaso gadaashiisii noo soo aroortay darteeda saasuus ay u dhaheen dadkaani xaggee ka soo aroortay he can inabiy sala allahu alayh waala alihi wasalam nebiga xaggiisa ka soo aroortay fii halaaati axaadiisa saddex xadiisa ku soo aroortay dhexdooda axaadiistaasoo xasanatin hasan xasan ah bimajmuuciha markii duruqdooda la uruuriyo waxay gaaraysaa xasan kama qaala alxaafid ibnu xajarin fii fatxi ilbaari siduu dhahay laakiin xadiidkaasi waa daciif waana shaad muxadiiintaas u badan yihiin ataxiyaadka ka dambe bacda sujuud sahwi salaam nafsiisi gadaasheeda waa shuduud ayaa ku ayaa lagu sheegayaa iyo dacfi sidaa daraaddeed he ma sugnay dhaheen laakiin xaafid ibn xajar fi fatul bariga arrintaan u tilmaamayaa keligiisin maahan culimada qaar ay saas leeyihiin ataxiyaada lala imaanaya waraajicu ataxiyaad la-aan waa almasalatu alkhaamisa sujuud tilaawati wabillahi tawfiiq baraka allah fiikum